Magaalada Caynab ee gobolka Saraar ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jebinayeen ilaa iyo saddex iyo toban arday oo dhammaysatay barashada cilmiga kombiyuutarka isla markaana ka aflaxday iskuulka Caynab International Institute. Munaasabadda ayaa ardayda ay ku qalin jebinayeen ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka, bahda waxbarashada magaalada Caynab, waalidiin iyo ardayda qalin jebisay. Ugu horeyn, maamulaha iskuulka Caynab Cabdicasiis Ibraahim Ciise ayaa ka warbixiyay heerarka kala duwan uu soo maray iskuulka Caynab.
ugu horrayn ilaahi baa subxaana wa tacaala mahadleh waa xafladdii afaraad iyo dafcaddii afaraad ee ka qalin jabisay caynaba international institute taarikh yaroo kooban haddaan aan idiin sheego caynaba international institute waxaanu aasaasnay kii maantana waa xafladdii afaraad oo xidhiidha oo ardaydu ay ku qalin jabinayso maanta maalmihii kale waxay kaga duwan tahay ardayda qalin jabinaysa waxay baratay diblooma i t waa cilmiga tiknolojiyadda waa markii koowaad ee arday noocaas oo kalea oo waxbarasho gaar loo leeyahay qalin jabiso ardaydaas baratay aqoontaasi waa saddex iyo toban arday waa arday xule wey arday aad iyo aad u fara badan ayaa soo gashay kollejka ardaydaasaa ka soo baxday waxaan mas-uuliyiinta gobolka iyo cuqaasha iyo waayeelka iyo waxgaradkaba u sheegaynaa saddex iyo tobanka arday waa saddex iyo toban arday oo xula
Dhanka kale, qaar ka mid ah bulshada ka qayb gashay ayaa ka waramtay goobta ay xafladdu ka dhaceysay.
casrigan iyo xilligan aan joogno cilmiga la yidhaahdo cilmul xasuub ama kombyuutarka barashadiisu waa mid ka mid a xirfadaha kaa anfacaya dhanka waxbarashada maaraynta maamulka qorshaynta wax kasta oo nidaam u baahan cilmigan ayaa xilligan ka anfacaya qofka aan aqoon kombyuutarka xilliganna wuxuu ka dhigan yahay ummi ama qof jaahila aqoon kasta ha bartee laakiin waxaan leenahay war aqoonta lagu kala saraynayaa aqoonta ha lagu dadaalo waxaan hambalyo iyo bogaadinba u dirayaa ardayda labiyo soddonka ah ee labada qaybood u qaybsan ee maanta qalin badelanaysa ka qalin badelanaysa caynaba international institute dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo allah cilmigaad barateen ha idinku anfuco naftiinna halana idinka yeelo kuwii gobolkooda iyo dadkooda iyo deegaankooda ardayda qalin jabinsan waa u hambalyaynaynaa maxay ahayto macalimiinta iyo maamulahana waxa weyn lagu soo kordhiyey gobolkana aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyaynaynaa ardayda ka qalin bedelanaysa ee dhammaantood reer caynabaa waa wax aad iyo aad loogu farxo weliba qaybtan aytigu waa ta ugu muhiimsanoo waxa weeyaan maanta dibloomadaeen waxay u sahlaysaa inay sameeyaan Ardaydana ayaa loogu baaqay in ay halka ka sii wadaan dadaalada ay maanta ku soo gaareen halkaani iyadoo ardayda iyaga la midka ahna loogu baaqay inay ku dadaalaan waxbarashada